degada ugu weyn magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa waxaa kusoo xigta markabka urugrais oo laga leeyahay dalka turkiga kaasi oo u imaaday shidaal baarista soomaaliya gaar ahaan xeebaha galmudug oo si rasmi ah baarista shidaalka ugu sameynayo haddaba qaar ka mid a bulshada degmada jowhar ayaa ka hadlay markaanu joogo hirshabeelle caasimadiisa jowhar waan ku faraxsanahay inuu wadanka shidaalkiisa iyo khayraadkiisa lasoo saaro waa arinaan si weyne oona aan ku faraxsannahay in la soo saaro waayo maxaa yeelay adduunka wuu ku guuri rabaa shidaalka xigto marka ina khayraadkiina anagoo la bixin inuu waddankii adduunka uu ka guuro mid aan ku faraxsannahay ma ahan marka ka dhallinyaro ahan waa ku faraxsannahay in la soo saaro shidaalka maxamed xamaaweys jooga degmada joor gaar ahaan xaafadda kulmis aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama oo soomaaliya loo qodaayo shidaal waayo dhallinyartii iskoolaadii iyo jaamacadii way qalinjibiyeen wax shaqeeye ma laha beledkii waa layska socda aniga hadda aqulaadlaayo dugsiran dhameeyey jaamacad awood uma haayo oo shaq dhagaxaan ka shaqeeya waafaantamaleyna marka aad iyo aad ugu faraxsanaya haddii oo maanta oo nool qodo shidaal waxaan ka bixinaa shiidkaan ka bixinaa tuugsigaa laga baxaa shaxaadkaa laga baxaa nin kastoo markaas waa shaqaysanaa wuxuu shaqaystoonu ilmihiis u geysanaa alxamdulilaah meeshaa maanta waxaa ka dhacay shalay munaasabad oo madaxweynaha iyo dowladda dhan iskugu wada tageen iyo ummadda soomaaliyeed taasoo nu lagu tusaayey dhoolatus fiican oo mataqaana waddankan iyo dadkan in la samatabixiyo lagana samatabixiyo dowlado shisheeye inay ku tiirsanaadaan amba gacmaha ay weydiistaan hab ciidan iyo hab maaliyad iyo hab amnabadgelyo oo khayraadkaaga haddii aan adal lagu soo saarin wax aad tirayso cadow madow ma lahan waxaan leenaha waa samayseen horakac fiicanaa samayseen waxaan leenaha ayaan bareeg loo qabanin horaha loo socdo mudane madaxweyne ra-iisul wasaare ra-iisul baarlamaan baarlamaanka labadiisa aqal saro kulli waxaan leenahay ummadda waa lugta lugaha kobaha waa u geliseene toos lugaha kobaha lugaha lagu geliyo shidaalka oo hadda maanta aan rabnay in naloo qodo dalkaanna waxaa jiratay baahi badan oo maaragtay bulshadiisa maaragtay maanta shaqo la'aan iyo derbiyada laba fafadhiyaan ayagoo aqoon-yahano ah maanta aad aan ugu faraxsannaha deerinahan dhallinyarada hadda maanta ku sugan ee gobolka shabeellaha dhexe magaaladiisa caasimadda hirshabeelle marka shidaalkaas maanta la qodaayo aad iyo aad ayaannu soo dhoweynaynaa si aan macnaha aan uga baxno shaqa la'aanta baahsan oo maaragtay magaaladani iyo magaalooyinka kaleba maaragtay aad ugu baahday waxaana aaminsanahay in haddii shidaalkaas la qodo inaan ka bixi doono abaarahan iyo shaqola'aantan dadkan ayaa in ku dhow siddeed bilo sahminaya shidaalka soomaaliya gaar ahaan xeebaha galmudug